bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal subax wanaagsan halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararka saaka oo idihayana waxaa ugu door karoon dowladda soomaaliya oo bixinaysa in ka badan hal milyan oo buug oo loogu talagalay iskuullada ku yaala magaalada muqdisho iyo gobollada dalka si loogu horumariyo waxbarashada carruurta soomaaliyeed waxaa sii kordhaya cabsida dadku ay ka qabaan inuu fatahaad hor leh uu ka sameeyo webiga shabeelle magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka iyo qaybaha kala duwan ee degmada feefeer ee gobolka hiiraan oo ka codsaday dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexe in ay la soo gaaraan gurmad degdeg ah akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu doorka roon maraykanka oo noqobateyn ku soo rogay saraakiil ka tirsan maxkamadda dembiyada adduunka ee i c c
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo khamiisa taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha sebteembar sannadda labada kun iyo labaatanka dhegaystayaal intaasi waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karona balse iminka u diyaargarooba warkaasi oofisan waxaana warka idinla socodsiinaya aniga oo ah maxamed xasan cali dowladda federaalka soomaaliya ayaa bixinaysa in ka badan hal milyan oo buug oo loogu talagalay iskuullaadka ku yaalla magaalada muqdisho iyo gobollada dalka si loogu horumariyo waxbarashada carruurta soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayay daafurka manhajka waxbarashada dalka ayaa sheegay in buugaagtan ay muhiim u tahay sar u qaadista waxbarashada carruurta soomaaliyeed
hadda ka hor waxaan sheegnay inaan bixinnay saddex milyanoo buug ee macallimiintan aan ugu talagalnay ee training curriculum books inaan ugu talagalnay laba boqoloo kun haddana aan diyaar u nahay inaan bixinno hal milyan ee buwaag gaaraysa guud ahaan dalkao dhan taasi waxay runtii ka turjumaysaa muhiimadda aan saarnay waxbarashada guud ahaan dalkao dhan inaan gaarsiinno oo weliba aan ku mideenno qualitigeeda mar runtii mudane wasiir shaqada wanaagsan adiga iyo howlwadeennadaada iyo wasaaraddaada qabateen aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahad celinayaa iyo weliba sidaan u daadejinayno waxbarashada heer gobol oo aan labaatan iyo afartii iskuul aan la wareegnay iyo lixdan iyo shantii kun arday ay hadda maamulkoodii la wareegeen gobolka banaadir ay la wareegeen weliba annagoo kor joogtaynayna oo ilaalinayna tayadooda waxbarasho heerkoodii heerkaan ugu talagalay inay taagan yihiin kobcinayna runtii aqoontooda oo aan insha allah hadduu ilaah yidhaahdo aan badinayno waxbarashada iskuullada ee ku soo wareegi doona gobolka banaadir guddoomiye haddee waxaan kugu soo wareejinnay intaasoo arday oo mas-uuliyaddeeda ku saaran tahay ilaahay ha kuu fududeeyo annagu waxaan rabnaa waxaan rabnaa in ardadaasi ay tayadooda kor kor u sii kacdo oo kor loo sii qaado wax alla wixii taakuleena aad wasaaradda ka rabtan kolleyba dee diyaar ayaa lagula yahay dee ilaaha kuu fududay hawsha
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayuu dhegaysalkaasi ahaa waxaa sii kordhaya cabsida dadku ay ka qabaan inuu fatahaad hor leh uu ka sameeyo webiga shabeelle magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida uu ku soo waramayo waryaheenna ibraahim maxamed geedi
dadka reer beledweyne muddooyinkan waxa ay walwal ka qabaan xaaladda biyaha fatahadda webiga shabeelle iyo daadadka iswata iyadoo guddiga gurmadka ay dadaal ugu jiraan in xilligan aan biyo looga bixin magaalada iyadoo taasina ay jirto ayaa deegaano badan oo u dhow magaalada sida qooqane helikiliyo iyo weliba leebow dadkii deganaa ay ka baxeen kuwaasoo dega dhulka buuraleyda ah dhulbeereed aada u weyn oo xilligan dadkii lahaa dalagyo kala duwan ay ka sugayeen ayaa markaasi biyuhu ay jareen dadka reer beledweyne xilligan uma fududa inay ka baxaan magaalada maadaama dhowaan dadka ay ka soo laabteen fatahaado dhacay iyo saameyntii markaasi ay ku reebeen haddana dadka qaar ayaa waxa ay kuu sheegayaan in xaaladda aysan wanaagsanayn baaxadda iyo sida ay markaasi saacad kasta usii kordhayaan biyaha dhammaan buurarkii ay dhigeen guddiga xalka waara ayaa noqday kuwa biyaha ay soo buuxdhaafiyeen iyadoo gaadiidka baalooyinka iyo kuwa carada qaadaa ay joogaan goobta habeenii maalin kuwaasi oo ku howlan hadba meesha markaasi biyaha ay ka jabsadaan ka celiya taas ayaana suurtagal ka dhigtay in biyaha sanadkan si fud ugu soo gudbin magaalada cabdirashiid cali cumar waxa uu ka mid yahay injineerada ku howlan hawsha waxaana uu sheegay in biyaha ay yihiin kuwa dadaal badan u baahan ismarkaasina awood leh waxaa la hortaagayahay muddo ilaa iyo ku siman laba usbuuc shadaan taagannahay waa qooqane jaayigii waxa biyahaana hortaagannahay hadda ilaa iyo toddoba maalmood laga soo bilaabo afar iyo labaatankii buurkan aan taagannahay waxa uu dhisan yahay hal mitir iyo bar biyahan iga dambeeyo meeshaan intaas soo maalmood ay fadhiyaan waana yasiran yihiin alxamdulilaah biyahan waa biyii barakicin lahaa markay ku darsoomaan biyaha hila keliya magaalada magaalada wakhtigan oo kale waa laga qeexi jiray marka alxamdulilaah kuwan waxay caawin jireen kuwa hilkeliya kasoo baxo markaasay magaalada ay ku dhufan jireen marka hadda waxaan isleehay alxamdulilah rabbilcaalamiin inaan ka guulaysanay biyihii wigii kasoo baxayay ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka
maamulka gobolka gado saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolkaasi ayaa howlo kormeer ah ku tegay xarumaha kala duwan ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka sida uu ku soo waramayo waryaheenna cabdinuur maxamed xasan
maamulka gobolka gado iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka gado sida taliyaha guutada tobanaad qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka gado jarnaal maxamed cadow sanka taliyaha xasilinta gobolka gado mudan cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaalkooke taliyaha qaybta booliiska gobolka gado mudan cabdiqaadir cumar biixi ayaa si wada jir ah u kormeeray xarooyinka ama goobaha ay fariisiinta u tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee qaybahooda kala duwan ee ku sugan degmada baled xaabe ee gobolka gado dhanka kale maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ku bogaadiyey ciidanka shaqada wanaagsan iyo guulaha ay ka gaareen amniga dhanka gobolka gado waxaana sidoo kale ay kula dardaarmeen inay sii labalaabaan shaqada ay qaranka ay u haayaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka gado barsaab ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka mudane maxamed cali xuseen diini ayaa la hadlay warbaahinta kormeerkii kadib isagoona sheegay inay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolka gado ay diyaar u yihiin xoraynta deegaanada ay ka arrimiyaan kooxda nabaddiidka ee al-shabaab amniga xaduudaha
marka hore waxaan u mahadcelinayaa tvga qaranka s n t v warbaahinta qaranka oo dhan guud ahaan sida aad mar walba noola joogtiin joogtaynta markaan joogeyn aan gaafo wareegayno ama hubinayno xaaladda ciidankeena ku sugan tahay xuduudaha xaqiiqiyan annaga gobolkan aan joogno wuxuu leeyahay laba xuduudood mid wuxuu leeyahay kenya midna wuxuu leeyahay waddanka etoobiya marka aad ayaan idinku mahad celinaynaa waxaan maanta ka maamul ahaan iyo ka ciidan ahaanba aan gaaf wareegeynay aan booqanaynay oo niyadda u dhisanay xarumaha ciidamahayna joogaan meelaha xuduudaha iyo meelaha furumaha qaarkoodba mar walba waxaan mahad celinaynaa ciidanka sharafta leh xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee garab taagan sida niisa booliiska oo mar walba ayagoona daalaynin waajibaadkooda u gudanaya sidii ay ula dagaalami lahaayeen dulmadiidka qolooyinkan mataqaana xag jirka ah mataqaana nabadiidka aan ka wada micnaha aan ka wada nabadiidka sidii ay ula dagaalamaan iyo siday u hubiyaan una sugaan amniga meelihii loo xilsaaray annaga hadda shaqo fiican ayay wadaan maamulka gobolka gado ciidanka xoogga dalka degmadan buulaxawo deegaanka dhammaanta gaafareeg ciidamada is arkayaan dhexdooda ayay ku jireen si sharaf leh noogu soo dhamaatay beritana waxaan sidoo kale gaafureegi karnaa gaafureegi doonaa xarumo kale oo ciidamada ah. waa mahadsantihin cabdinuur shableye xasan cabdinuur shikir warbaahinta qaranka degmada beled xaabe ee gobolka gedo
maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa ka codsaday dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexe in ay la soo gaarto gurmud deg deg ah sida warkaasi noogu soo diray waryaheena cabdishakuur cismaan cali
maamulka degmada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa ka codsaday maamulka hirshabeelle in laga gacansiiyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka maadaama degmadan ay tahay degmo cusub islamarkaana kusoo biirtay degmooyinka gobolka jeelle faarax cilmi gudoomiyaha degmada feerfeer ee gobolka hiiraan ayaa maamulka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya ka codsaday in mashaariicyo horumarineed lasoo gaarsiiyo degmada feerfeer waxaan intaas kusii daraynaa degmada baahiyaheeda waxaan ka hadalnay dhowrmar baahiyaha degmada waxaa ka mid a feer sawaan waa biyo caafimaad ma leh goobo waxbarasho ma leh waana u jeediin degmadu siday bilacdeeda u soo baxaysa u dhismayso ama bulshada mar walba loogu imaanaa oo wafti kastoo yimaado u diyaara inay soo dhaweyso waxaan rabnaa marka dadka mas-uuliyiinta oo inta joogo iyo maamulada ama maamul goboleed ha haato ama stayt ha haato inaan nala socdo oo meeshaa dhibaatada ka jirto mar walba madaxdaasay ugu soo noqonaanayna uga tegayn in loo ogaado qaar ka mida bulshada ku nool degmada feerfeer ayaa sidoo kale uu mahad celiyey maamulka hirshabeelle iyo dowladda soomaaliya dadaalada ay ku horumarinayaan degmadaasi
guddoomiyaha gobolka hiiraan laamaha kala duwan oo dowladda ee dadweynaha culumo udiinka dadka aqoon-yahanka ah ciidamada qalabka sidoo dhowr nooca waxaan dhammaan ku soo dhowaynaynaa khayr allaha siiyo sida ay uga soo qayb galeen degmada cusub waana ku mahadsan yihiin saasaan leenahay dhibaatada ka jirto qaybaheeda kala duwan sida biyaha sida caafimaadka sida waxbarashada sida nabadgelyada oy ugu muhiimsan tahay qofka bini'aadamkaa wuxuu helo waxaa ugu qiimo badan nabadgelyo inuu helo waxaan ku faraxsannahay inay nabadgelyada ciidankii sugilaha uu loo yimid taas kadib waxaan rabnaa inay nabadgelyada sida hadda loo adkeeyo loo adkeeyo annaguna gacan buuxda aan ku siino dhibaatooyinkan haysta waxaa ka mid a biyola-aan waxaa ka mid a dugsi ma lihin isbitaal ma lihin maxay ahaatay waxa waaye intaasaa ka mid a isguul ma lihin waxbarasho ma lihin biyo ma lihin biyo ciidankaana soo degay ama ku caymanoon ku yeelanoon aan maxay ahaatay ku fiicnaanay annagoo biyola-aan marna ceelkaas u aroorna mana lalka soo cesho marka way mahadsan yihiin dowladdani way mahadsan tahay maxay ahaatay aad iyo aadaan u hambalyaynaa una soo dhawaynaynaa waxaanan rabnaa inaan degmadeenna dhisanno oon maxay ahaatay wanaajinno u garab taagannahay dowladda iyo caadi aan u garab taagannahay degmada feerfeer ayaa dhacday xuduudda ay wadaagaan waddamadii ethoobiya ee soomaaliya waxaanay ka tirsan tahay gobolka hiiraan cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho beledweyn
taliska ciidanka booliiska degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in ay xoojin doonaan sugidda amniga degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe sida uu ku soo waramayo waryaheena abuukar maxamed bacadle
taliska booliska degmada jowhar ayaa sheegay in ay kordhiyeen howlgalkii ay ka wadeen caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ee magaalada jowhar taliyaha saldhigga degmada jowhar dhame maxamed siyaad cali canjeex ayaa sheegay ujeedka howlgalkan xilligaani ay ka leeyihiin howlgalada mara dhaman mara dhaman waad nala socotaan saxaafadda waad ogtihiin magaaladan waxay iska heeda ciidamo iska socdo iska dhinacdhagi qof iska wato waxay iska heedeen xabad laskirida cida xabad masjid kasta waad la socotaan yani maarata cid yani carabi inga qaadato macawis qaadato qor ku qaadan karta meel kasta magaalada waad aragtaan magaalada boqol kiiba boqol la isku hadlay kara waayo waxaan leeyahay waxaan hadda arkayaa guddiga doorashada la magacaabay kusoo dhawaad baan leeyahay gobolka degmada kusoo dhawaadaan leeyahay caasimada dowlad gobolka hirshabeelle waa soo dhaweynaynaa mar labaad mar saddexaad waxaan u taaganahay sida aad ogtihiin horeba ugu dhisnay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo yani maaragtay martida ku timiday oo aan ku martigelinay haddana insha allah sida iyo si ka fiican diyaar nahay waa u diyaar garownay haddaana dowlad goboleedka hirshabeelle buliskeeda annaga iyo madaxdeena iyo dhammaanteen shacabka waa u diyaar garownay cid allaale cidi maaragtay wadanu ka haysto gobolka ama siyaasada ha ahaato ama yani maarata mashaariic kala ahaato ama borojektyaal kala ahaato
taliyo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay mudan yihiin ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalka in la abaalmariyo xabaabka sidaan ka faa'iidaysa waxaan leeyahay taliska booliiska dowlad goboleedka hirshabelle iyo taliska booliiska soomaaliyeedba in yani maaragtay ay ku abaalmariyaan ciidamada u taagan had iyo jeer yani maaragtay u shaqaynta ummadooda iyo badbaadinta ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa askartii yani maaragtay waajibaadkaas gudatay iyo madaxda ku hogaaminsaba in yani laga abaalmariyo oo yani maaragtay hawsha ay qabteen looga mahad celiyo laguna dallacsiiyo
caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ku aadan u diyaargarowga doorashada dhowaan lagu wado inay ka dhacdo magaalada jowhar abubakar maxamed bacadile raadio muqdisho caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar
halkaa warkaasaad kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa onoqobateen ku soo rogtay saraakiil ka tirsan maxkamadda dembiyada adduunka i c c dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in onoqobateen ay ku soo rogtay saraakiil sarsare oo ka tirsan maxkamadda dembiyada dagaalka caalamiga ee i c c kuwaasi oo ay ku jiraan dacwadoogaha guud ee maxkamaddaasi hogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mak bob ayaa maxkamadda ku eedeeyey in si sharci dare ah ay iskugu dayeyso inay u maxkamadayso muwaadiniin maraykan ah i c c oo fadhigeedu uu yahay magaalada heeg ee dalka netherland ayaa hadda baaritaano ku wado arrimo la xidhiira in ciidamada maraykanka ay dembiyo dagaal ka geysteen gudaha dalka afghanistan qaramada midoobey ayaa maxkamadda i c c abuurtay sannadkii labada kun iyo labadii waxaana taniyo markaasi ay cadaaladda horgeysay dad badan oo mas-uuliyiin ka ahaa xasuuq tacadiyo ka dhan ah bili-aadnimada iyo dembiyo dagaal waxay i c c fadhi faragelin samaysay markii ay waddamo awood u yeelanaya waxa ayna diiday maxkamadeynta dad lagu eedeeyay dembiyo dagaal warkii subaxnimo dhegaystayaal oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa dhegaystayaal anigii dhammaan asxaabtii warka igala qayb gashay waxaan hawada idinka leeyahay sidaas iyo nabadgelyo